mahada axmed waxa ay ka mid tahay hooyooyinka ku nool tuulada ah buurfuule oo hoos tagta degmada mahadaay ee gobolka shabeellaha dhexe waxa ay sheegtay in xaalado caafimaad darro ay ka jirta tuulada haba ugu daraadaan haweenka uurka ah iyo sidoo kale caruurta waxayna sheegtay in hooyooyinka ay ku dhiirigeliyaan in ay tagaan xarumaha caafimaadda si loola socdo xaaladooda caafimaad waxaa kamid maxaa dhahay naagaha oo macnaha kaadida ku ceshoomaysa naagaha ilmaha macnaha ay kasoo hormaraayaan ilmaagaha oo dheli karin oo ilmaha macnaha oo dhiigga ku yaryahay haddii waxaasoo dhan oo la arko waa la gudbiyaay xarun caafimaad oo juhuraa loo gudbiyaay wacdigelinka waxay tahay maxaa la dhahay anga qoladii oo wacdigelinkaa nahay inaan macnaha xarin loo batagno macnaha barnaamijka oo xanuunka oon soo aragno xanuunka qofkii haayo ninkii oo macnaha ilmaha yaryarka ee cudurka haayo macnaha kasoo qabo shubanka waxa kasoo qabo dhiig yarada waxaasaa anagu ugu wacdigelinaay markaan u wacdigelino waxaan tegeynaa xarunta caafimaadka aan u warbixiyeynay hooyooyinka tuulida jooga waxay u baahan yihiin macnaha ina ay marka ay waxa ay hadda unuq wax yaroo unuqa oo basiitaa noo furan maatii markay fool noqoto maxaa la rabaa meela macnaha ay ka hesho faleebooyin lagu suro macnaha dhiig yara waxaas laga cabiro cabirkaas dhan ma haysani anaga laakiin inta waxay gargaar ay nooga sameeyaan qofta haddee arkaan jooraa noola gudbiyay haa shubanka markoo ku dhaco oo shubankii oo ilmihii oo shuban daran himaado waa la gudbiyaay baawaraa lagu qaadaay oo tuulida noo joogo jooraa loo gudbiyaay ha jooraa la keenaa haween qota hataa ayakaasaan waceedaa markaan waana baawur ay noo soo diraayaan baawurtana lacag ma naga qaataan waangu nagu saba ruucaan hadday qof macnaha foosha ee ku dhibtootane baawurta waanoo lagu saba ruucaay dabeeca had maanta dabeeca dabeeca naga dilaaca hadda sanadkan hadda oo hadda bishaan ku jirno dabeecadii gurigay soo sameeyaan wax bay noo keeneen laakiin wixii ka dambe waxaa noola gudbinaay jowr waan ku wacdigelinaay dabeecada eehen dhiig baxa naagaha oo uurka dhiig baxa oo dhiig naagta oo lood camal ay joogto inay madax wareer markoo ku dhaco in calaamada halka markay sagaalkaada gao oo baxa oo weynaado oo dadka laba laba saddex saddex oo noqdaan inay calaamada halas tahay waa ugu wacdigelinaay nadaafada nadaafada horta oo xoog la waan haysatahay anaga waxaa leewaayo dadkan waxa ay arkaan le ay gudbiyo maan hadda waxay tuulida dhexdeeda ay wax ka qaban karaan ma jiraan haddana waxaan codsanaynaa inuu unuka tuulidi oo noolagu ciso xarun caafimaad oo naagti faal nagu noqoto xaruntaani caafimaad oon geysana shaqeyna diyaaraan unahay baahina waan haysaa